halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo bartaan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
sanad wacan oo wanaagsan dhammaantiinba waa kowda bisha januari ee sannadkan cusub labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan
qodobadaan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mida ugu yaraan sagaal iyo soddon qof oo shan iyo toban ay shisheeyey yihiin oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar uu nin hubaysan xalay ku qaaday goob goob sannadka cusub loogu dabaaldegayay oo ku taalla magaalada istanbul
dadka dhintay oo u badan waddamada carabta sida sacuudi arabiya libiya iyo lubnaan ayaa ay sheegayaan laamaha caafimaadka ilaa iyo hadda ninkii falka geystayna ilaa iyo hadda lama qaban balse waxaa la sheegay in howlgalku uu sii socdo weli
waxaan kaloon idiin haynaa hogaamiyaha waqooyiga kuuriya oo sheegay in dalkiisa uu ku dhow yahay tijaabinta gantaallada riddada fog ee xambaara hubka niyukleerka madaxweynaha dalka jabuuti oo ammaanay howlgalka amisom ee jabuuti ay qaybta ka tahay oo uu ku tilmaamay mid ka hortegaya khatar gobolka soo wajahda baarlamaanka cusub ee soomaaliya oo doortay guddi shan iyo toban xubnood ka kooban oo maamuli doona doorashada guddoonka labada aqal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ugu yaraan sagaal iyo soddon ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii nin hubaysan uu xalay weeraray goob lagu caweeyo oo ku taalla xaafadda ortakoy ee degmada bashiktash ee magaalada istanbul wasiirka arrimaha gudaha turkiga suleymaan soylu ayaa sheegay in lix iyo toban ka mid ah dadka ku dhintay weerarka ay ahaayeen ajnebi sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira shan qofood oo turkish ah oo uu ku jiro nin boolis ah iyo siddeed ruux oo aanan weli la aqoonsan weerarka oo uu geystay nin hubaysan ayaa lala beegsaday dad u dabaaldegayay sanadka cusub oo ku sugnaa deegaanka caanka ah ee lagu caweeyo ee ertakoy ee magaalada istanbul guddoomiyaha gobolka istanbul wasib shaahin ayaa ku tilmaamay weerarka mid argagixiso ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay weerarkaasi
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ogolaaday xabad joojinta ay dowladda dowladaha ruushka iyo turkiga ka soo wada shaqeeyeen oo jimcihii ka dhaqan gashay dalka suuriya laakiin wararka ka imaanaya suuriya ayaa sheegaya in xabad joojintani ay khatar ugu jirto inay burburto kadib markii labada dhinac sabtidii ay isweydaarsadeen madaafiic mucaaradka suuriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka dowladda suuriya iyo kuwa ruushka ay duqaymo isxigxiga ka geysteen xaafado iyo tuulooyin ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada dimashik meelaha ugu darnaa ee la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah dooxada layidhaahda brada oo ah deegaan istaraatiiji ah se ahaatee lama soo sheegin wax khasaare ah oo kasoo gaaray dadka rayidka ah booliska dalka burundi ayaa sheegay in wasiirkii deegaanka dalkaasi maanta lagu toogtay magaalada caasimadda ah afhayeen u hadlay booliska oo lagu magacaabo piere nakoreyeki ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxuu ku sheegay in wasiirkii deegaanka emmanuel niyondoru oo ahaa afar iyo konton sano jir la dilay isaga oo kusii socday gurigiisa oo ku yaala caasimadda bujumbura waxaa dilkaani uu noqonayaa kii ugu horreeyey oo sarkaal sare oo ka tirsan dowladda madaxweyne nakurniza lagu dilo tan iyo markii ay rabshadaha dalkaasi ka bilowdeen muddo imika laga joogo laba sannadood
mudane ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa sheegaya in viruska dad u dhashay ruushka oo ah kuwa jabsada xogta kombyuutarada laga helay kombyuutar yaala goob koronto oo ku taala gobolka vermont ay caddayn dheeraada u tahay sida hadalka loo dhigay jabsiga ruushka ee baahsan laakiin madaxweynaha la doortay donald trump ayaa sheegaya in eedeymaha noocan oo kale ay u baahan yihiin in si taxadar leh loo baaro mudanaha ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay maalintii sabtida ee shalay in waxyaabaha laga helay kombyuutarka laba maalmood ka hor ay caddaynayaan in jabsiga kombyuutar ee ruushka ee shabakadaha maraykanka uu yahay mid nidaamsan la qiri karo oo ugaarsi cada isagoo ku sugan gobolka florida halkaasoo fasaxiisa ciidda masiixiga iyo tan sanadka cusub uu ku joogay ayuu trump si kooban ula hadlay wariyaasha gelinkii dambe ee maalintii sabtida si uu u caddeeyo inuu la kulmi doono hogaamiyaasha sirdoonka maraykanka maalmaha soo socda oo uu kalana hadli doono arrinta ku saabsan jabsiga kombyuutar ee ruushka kale galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan bisha januari waa kow sanadka laba kun toddobayo toban warar soomaaliya iyo geeska afrika ku saabsan ayaa inoo soo socda marka horese aan ku bilowno turkiga magaalada istanbul sagaal iyo soddon qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar xalay lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ay ka socotay dabaaldega sanadka cusub ee laba kun toddobayo tobanka dadka dhintay waxaa ku jira shan iyo toban qof oo shisheeye ah nin hubaysan oo weerarkaasi ka dambeeyey ayaa hadda la raadinaya iyadoo madaxweynaha dalkaasina erdogan uu isna wacad ku maray in dalkiisa uu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah kooxaha mitidiinta ah ee weerarada ka geysta dalka turkiga warbixintan waxaa inoo haya nuur xasan nuur bakhaar oo stuudiyaha ila fadhiya booliska ayaa raadinaya qofka weerarka geystay oo toogasho ku dilay ugu yaraan sagaal iyo labaatan ruux goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul xalay saqdii dhexe saraakiisha ayaa sheegay in lix iyo toban ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen ajnebi halka meydadka qaarna aanan weli la aqoonsan oo la raadinayo dadka dhintay waxaa ku jira sarkaal booliska ka tirsan iyo qof u shaqaynayay kalaabka la weeraray warar goor hore soo baxayey ayaa sheegayey in weerarka ay soo qaadeen koox hubaysan oo uu ku jiray qof soo xirtay darayska gaduudan ee ay dadka masiixigu ugu dabaaldegaan ciiddooda ee saanta wasiirka arrimaha gudaha turkiga suleymaan soylu oo saakay ka hadlay weerarkii istanbul ee xalay ayaa sheegay inay aad ugu malaynayaan in weerarka uu fuliyey hal ruux marka loo eego warka aanu ka helnay booliska waxaa jiray hal nin oo hubaysnaa maysan ahayn koox waxa weerarka geystay ninka wax uu ku labisnaa jaakad iyo surwaal gudaha ayuu galay isaga oo xabadaynaya dadka kadibna waxaana loo sheegay in uu watay dhar kala duwan waxaana markii dambe la sheegay inuu baxsaday ciidamadeena booliska ayaa hadda wada baaritaano ay ku qiimeynayaan xogtan madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan oo maanta ka hadlay weerarka ayaa sheegay in turkiga uu dagaal ugu jiro sidii ay u dhammayn lahaayeen dhammaan kooxaha maleeshiyaadka ah iyo kuwa taageera intaba bayaan uu soo saaray madaxweynaha ayuu ku sheegay in keliya aysan la dagaalami doonin kooxaha maleeshiyaadka ah ee weerarka ku haya dalkiisa balse sidoo kale ay ka bartilmaameedsan doonaan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada xaaladda halka uu weerarka ka dhacay ayaa hadda xasiloon waxaana goobta xiray ciidamada booliska maxamed xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada dalkaasi wax ku bartay iminkana ku sugan dalka turkiga ayaa v o edu uga warramay wararkii ugu dambeeyey ee weerarka wararkii ugu dambeeyey maanta ee xaaladdu ay degan tahay inkastoo dhimashadu ay sii siyaaday oo ilaa iyo hadda soddon iyo sagaal qof ay gaarayso halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa shan iyo lixdan qof dad ka dhintay oo u badan wadamada carabta sida sacuudi arabiya libiya iyo lubnaan ayaa ay sheegayaan laamaha caafimaadku ilaa iyo hadda ninkii falka geystayna ilaa iyo hadda lama qaban balse waxaa la sheegay in howlgalku uu sii socdo weerarkan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee sanadkan cusub labada kun toddoba iyo tobanka loo geysta turkiga sanadkii tegay ee labada kun iyo lixdii waxaa dalkaasi ka dhacay weeraro ay intooda badani sheegteen kooxaha daacish iyo b k k kuwaas oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah
aad iy aad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bakhaari ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi ku saabsanayd magaalada istanbul oo sagaal iyo soddon qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar xalay lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ay ka socotay dabaaldega sanadka cusub laba kun toddoba iyo tobanka nuuro waxaan ku xusuusinayaa in meesha aad tiri laba kun iyo lixdan ay ahayd laba kun iyo lix iyo tobankaad ula jeeday aad ayaad u mahadsan tahay weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ayaa khudbad uu jeediyey sanadka cusub waxa uu sheegay in dalkiisa uu ku dhow yahay tijaabinta gantaalada riddada dheer ee xambaari kara hubka nucleerka kim ayaa maraykanka iyo koonfurta kuuriya ku eedeeyey colaadda ka taagan mandiqada kuuriya warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna jaamac buulle jaamac
hogaamiyaha waddanka kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay maanta in dalkiisa uu aad ugu dhowaaday tijaabada gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee loo yaqaan i c b m kim yong khudbaddiisa sannadka cusub ee telefishinka lagu baahiyey waxa uu ku sheegay heerka ay horumarinta gantaaluhu marayaan 친애하는 동지들, 우리는 제혁명사에 일찍이 없었던 위대한 번영의 새 역사 마음으로 뜨거운 인사를 보내며 tijaabada sanadkii tegay ee gantaalaha waqooyiga kuuriya ayaa ahaa kuwa ay xawaarahoodu ahaayeen kuwa aad u sarreeya hase ahaatee qaar ka mid a khubarada ku xeeldheer arrimaha nukleerka ayaa sheegay in waqooyiga kuuriya ay sannado ku qaadanaysa inay dhammaystiraan gantaalo nukleer xambaarsan oo gaari kara dalka maraykanka dalkan ayaa waxaa saarnaa cunaqabatayn ay qaramada midoobay ku soo rogtay sannadkii labada kun iyo lixdii kadib markii ay tijaabisay aaladda nukleerka iyo weliba gantaalaha riddada dheer ee qaaradaha isaga goosha cunaqabatayntan ayaa lasii siyaadiyey bisha sagaalaad ee sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii isla bisha sagaalkeedii ayay ahayd markii uu dalkani sameeyey tijaabadii shanaad oo ahayd midii ugu weynayd tijaabooyinka awoodda nukleerka la halmaalaa ee dalkaasi bishii labaad ayay ahayd markii uu dalkaasi hawada u diray dayax gacmeed kaas oo loo arkay inuu hordhac u yahay horumarka tijaabada gantaalaha nukleerka mid ka mid a saraakiisha sare ee maraykanka ayaa sheegay in waqooyiga kuuriya uu awood u leeyahay dhismaha gantaalaha nukleerka balse ay weli la rafanayaan habaynta farsamada casriga ee muhiimka u ah inay gantaaluhu qaaradaha isaga gudbaan intii uu khudbaddiisa ku guda jiray madaxweynaha kuuriyada waqooyi waxa uu eedda colaadda gacanka kuuriya uu dusha ka saaray maraykanka iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed bark jonghin 실현하려는 미국을 비롯한 외세의 침략과 간섭 책동을 끝장내며 진정한 민족의 주족도 가려보지 못하고 동족 대결에서 waqooyiga kuuriya waxaa si gooni ah uga caraysiiyey dhoolatuskii ciidamada maraykanka iyo koonfurta kuuriya ay sameeyeen waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay diyaargarowga lagu doonayo in lagu qabsado kuuriyada waqooyi maraykanka iyo koonfurta kuuriya ayaa dhankoodana colaad kula jira waqooyiga kuuriya kaas oo salka ku hayo taas oo salka ku hayso dagaalkii dhex maray labada kuuriya ee kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa iyo konton iyo saddexdii dagaalkaas ayaa ku dhammaaday xoog islamarkaana wax wada hadal a aan lagu soo afjarin
warbixintii uu nooga diyaariyey waqooyiga kuuriya wariyaheenna jaamac buule jaamac
baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maanta fadhi ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay iska soo dhex doorteen guddiga doorashada ee maamuli doona doorashada fayeennada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya guddigan ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood warbixintan kooban waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad
xildhibaanada cusub ee baarlamanka soomaaliya ayaa mar kale ku kulmaya magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka xildhibaanadani ayaa maanta inta badan xoogga ku saarayey qaabka ay iskaga soo dhex xuli lahaayeen xubnaha guddiga doorashada ee la filayo in ay qabanqaabiyaan guddoonka sare ee labada aqal iyo kan madaxweynaha waxaana xildhibaanadu ugu dambayntii ay isku afgarteen inay iska dhex xulaan shan iyo toban xubnood oo ka kooban habka awood qaybsiga beelaha soomaaliyeed guddoonka ku-meel gaarka ee baarlamanka soomaaliya cismaan cilmi boqore ayaa sidaasi sheegay in xubnaha baarlamanka ay maanta ay usoo gudbiyeen shan iyo toban xubnood xubnahaasi ayaa iyagana dooran doonaa guddoomiye cusub oo daadihiya habka doorashada xubnaha baarlamanka soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in si deg dega ay u doortaan guddoonka labada aqal iyo kan madaxweynaha inta aysan dhammaan bishani janawari ee sannadda labada kun toddoba iyo tobanka dhinaca kale saddex xubnood oo ka soo jeeda beelaha waqooyi ayaa maantii lagu doortay magaalada muqdisho kuwaasi oo qayb ka noqon doona aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya waxaana xubnahaani maanta la doortay ka mid a fawsiye yuusuf xaaji aadan oo horay usoo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxayna maantay ay ku soo baxday doorashadii aqalka hoose waxayna ku soo baxday codad gaaraya shan iyo afartan cod sidoo kale xubnaha maantay ku soo baxay aqalka hoose ee gobollada waqooyi ayaa waxaa ka mid ah muuse ismaaciil oo helay afartan iyo siddeed cod ugu dambayntii doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee matelaya gobollada waqooyi ayaa maraya heer gebagaba ah waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa in lasoo afjaro xubnahaasi matalaya gobollada waqooyi ee somalilan axmed xasan colaad v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal markaana jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ammaanay howlgalka amisom ee ka wadda soomaaliya oo ciidamada jabuutina ay qayb ka yihiin kuwaasi oo uu ku tilmaamay mid ka hortegaya khatar weyn oo gobolka geeska afrika soo food saartay madaxweyne geele ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ku aadan sanadka cusub oo dadweynaha jabuuti uu u jeediyey dhinaca kalena jabuuti waxaa sanadkan cusub la bilaabayaa qorshe cusub oo ku aadan waqtiyada ay shaqaalaha dowladda shaqada bilaabayaan arrintaasi oo mucaaradkuna ay ku gacan sayreen warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaheena ramadaan muuse
munaasibadda sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban si weyn ayaa looga xusay dalka jabuuti iyadoo habeennimadii xalay goobo kala duwan lagu qabtay xaflado lagu soo dhoweeyey sanadka cusub madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo xalay jeediyey sida sanad walba ay tahay caadadu khudbada afka faransiiska oo la xidhiidha sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban ayaa tilmaamay marka hore kubcinta dhaqaalaha jabuuti iyo la dagaalanka shaqola'aanta dhalinta sanadkan cusub haddana la dagaalanka shaqola'aanta gaar ahaan shaqola'aanta haysata dhalinta ayaa mar kaste noqonaysa arrinta aanu siinayno mudnaanta koowaad ee waxqabadkeenna xukuumadda dhammaanteed ayaa guntiga dhiishays kaga dhigtay oo daba taagan wax ka qabashada arrintaasi dhammaan dibu habaynta aanu hirgelinay ayaa ku wajahan oo iskugu soo ururaysa yoolkaasi aanu hiigsanayno ee ah wax ka qabashada shaqola'aanta dhalinta madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa xusay ciidamada jibuuti iyo guud ahaan ciidamada amisom ee ka howlgala soomaaliya isagoo sheegay in guud ahaan ciidamada amisom ay yihiin geesiyaal wajahaya khataro waaweyn sanad walba waddankeenna karaamadiisu way sii biirtaa beesha caalamka dhexdeeda sidaasi darteed waxaannu leenahay mas-uuliyado kolba sii kordhaya si aannu u qiimayno danaheenna degmadan dhexdeeda waana macnaha aannu uga qayb galnay xasilinta soomaaliya annagoo ku tiirsan ciidamo geesiyaala oo ka hortegaya khataro waaweyn si aannu ugu noolaanno nabad nabadgelyo xorriyad iyo sharaf waana macnaha kale aannu uga qayb galnay barnaamijka caalamigaee la dagaalanka argagixisada waa inaynu ka faa'iidaysan karno fursadaha dunidan maanta oo ah mid kolba isku sii baahanaysa oo la soo koobay waana qiimaha ka inoo asmaxaya inaynu ku guulaysanno dagaalka lagama maarmaankae isdhexgalka dhaqaalee degmadeenna waana isla qiimaha kaynu ku garwaaqsan doonno inaynu dalkeenna dhigno goob xasiloon maalgelinadu ay ku soo hirtaan iyo dadka badankiisuna inay ka faa'iidaystaan korukaca iyo wacnaanta dhaqaale dhinac kale arrinta cusub ee la curatay sanadkan cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban dalkan jabuuti waxay tahay shaqaalaha oo dowladdu ay ku soo rogtay wakhtiyo cusub xagga shaqada iyadoo shaqaaluhu ay si xidhiidha u shaqayn doonaan siddeedda subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo marka laga reebo hal saac oo duhurnimada oo loogu talagalay wakhtiga qadada haddaba qoliyaha mucaaridka jabuuti ayaa iyagu ku gacan seedhay arrintaasi cusub ee xagga wakhtiga shaqada jaamac cabdiraxmaan candhoole ayaa marka hore iiga warramay wuxuu ka qabo arrintaasi waxaweyaan horta rabadaanoo marka ugu horaysaa duruufta horta ugu adag marka waddan la sheegayo waa shaqaabuur waad ogtoo dowlada wadankan jabuuti dhalinyaradu aad iyo aad bay u shaqalilaayiin horena waan u sheego waxay kuwii xitaa jaamacadaha ka soo baxay ayaa waxaa qarka u saaray inay dawashadaan marka waxa weeyaan sanadka jadiidka waxaan anigu rajaynayay inay dowlad iyo nimanka xukuumadda hayaa inay keenaan qorshe ay dhalinyarada ugu abuurayaan shaqa abuur oo si loo dareemo in wax socdaan laakiin waxaa mucjiso igu noqotay ama lama filaan igu noqotay in la soo saaray qaraar adkaynaya nolosha shaqaalaha ee dowladda ummadda daree jabuuti taasoo la leeyahay maanta iyadoo oon laga fiirsan oo aan laga baarandegin oo aan yacni dadka shaqaalaha aan laga wargelin in la yidhaahdo sideedda soo shaqo taga shantana rawaxa saacadna ku qadeeya biirooyada waxa weeyaan waxaas waxaan u malayna waa arrin aan laga fiirsan waxaa laga yaabaa jaamac baad ka hordegdegtee dowlad dawladdu qorshaaba way soo wadaa inay kontino iyo dee goobo yaryara wax laga cuno arrintan ku saabsan xagga saacadaha shaqada ee aadka u biiray waad ogtii horumar xoogla wadanka ka socda marka waxaa la doonaya in lala jaan qaado caalamkii iyo qaabkii u shaqaynayeen kolka soo maaha wax macquula dee waxa weeye maya horta ma diidana in shaqada in dadka shaqada la baro waxa weeyaan shaqada aad loo guto ayaa horta horumar keentay laakiin waxa weeyaan waa in shaqaalihii la eego duruufay ku nool yihiin anuu waxa weeyaan waa in la siiyo waqti uu gurigiisa ku tago kaga soo noqdo carruurtiisuu la qadeeyo waayo waxa kala go-aya oo kala xidhiir furmaya carruurtii iyo waalidkii way kala xidhiir furmayaan laakiin waxa weye imika sideedda kaali oo shanta rawax anu waxaan u arkaya wax macquula maaha cumar cilmi khayre oo isna ka mida mucaaridka jabuuti ayaa iiga warramay siday u arkaan hadda saaxadda siyaasadda jabuuti iyo mustaqbalkooga siyaasadeed waxa weeyaan waxaanu arkaynaa siyaasaddu waxaad mooddaa iminka ahaan inay xoogaa cakirad tahay iyaad mooddaa sida ay u muuqato kolley dee way furfurmi doontaa siyaasaddu mudane guddoomiye maxay nii qorshaysan iniga sanadkan cusub iyo mustaqbalka siyaasadeed waxaa noo qorshaysan deed inay siyaasaddu ay socoto oo siyaasaddii maaragtay deed aan sidii horeen u wadnay aan u wadno rabadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu mahadsan yahay ramadaan halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanan ku jirnaa maalintii ugu horreysay ee sanadka cusub laba kun toddoba iyo toban nurow haddaan kula kaftamo sanad cusub baa curtay waa laba kun toddoba iyo toban shalayna waxaa lagu jiray sanadka laba kun lix iyo toban qof walba sanadka cusub marka la gaaro waxuunbaa qorshaha madaxa ku taagan waa mahadsan tacash horta haddii aan ku hormaro sanadkii tagay ee labada kun lix iyo tobanka wuxuu ahaa sanad aad u dhib badan oo caalamka ay ka dhaceen rabshado badan hadday ahaan lahayd maaragtay dagaalo hadday ahaan lahayd weeraro argagixiso laakiin sanadkan labada kun toddoba iyo tobanada toddoba iyo tobanka ayaa qof walba waxa uu rajaynayaa inuu noqdo sanad wanaagsan rajadeeda ayaa ah caashaay soomaaliya oo nabad ah iyo caalamka oo nabad ah
aad iyo aad aad baad mahadsan tahay nuur haatanna barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo jamaal axmed cismaan aan dhegeystayaasha kusoo dhoweyno
kulanti wanaagsan dhegaystayaal oo sanad wanaagsan ayaan idin leenaha meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkana diiradda ku saari doonno arrimaha nabadgelyada gobolka banaadir iyo sidoo kale maqaamka magaalada muqdisho ay yeelan doonto maxaa ka hortaagan magaalada muqdisho inay matalaad ku yeelato dowladda cusub ee soomaaliya dhalanayso dadaal noocees ayuu maamulka gobolka banaadir arrimahaasi u galay maxaase ilaayo hadda u qabsoomay qodobadaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka waxaa igula faaqidi doonaa guddoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir maxamed axmed diiriye anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya barnaamijka intuu socdo waxaa dhegeystayaal su-aalo ku weydiin doonaa martida barnaamijka qaar ka mid a dhegeystayaasha balse aynu ku horreyna ee maxamed axmed diiriye waxaan ugu horreynaan weydiiyey bal inuu sharxaad inaga siiyo nabadgelyada gobolka banaadir maadaama magaalada hadda ay martigelinayso baarlamaanka cusub ee soomaaliya dhowaanahanna la filaya in doorashooyin ay ka dhacaan waxaana uu ku waraceliyey maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waxaa ka socday magaalada muqdisho howlihii dee guud ee gobolka banaadir uu hayo maamulka gobolka banaadir iyo dowladii dhex oo dhan ay joogtay ee shaqooyinkii caadiga ahaa ah toos uga socday waxaa kaloo siyaado ku ahaa in xildhibaanadii aqalka hoose ee somalilan iyo banaadiriga labadaba lagu dooranayay gaadiidka booliiska kadibna waxaa kusoo xigay maaragtay in maalintii dhaweyd la dhaariyey xildhibaanadii qaranka ee labada aqal dhammaan marka howlahaasoo dhan howlo oo gobolka banaadir ka dhacay ahaayeen waxaana uun ammaanka gobolka banaadir iska kaashanayay ciidamada ammaanka heer gobol iyo maamulka gobolka banaadir guddiga amnigana heer qaranna ayaguna dee gacan weyna laga helayay oo xagga amniga ku saabsan marka aada iyo aaday u fiicneed waxaa la adkeeyey ammaanka aada loo adkeeyey maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan waktiyadaas aan kuu sheegayo oo dee sida goonida doorashooyinku ay u socdeen ama kuwii baarlamaanka ha ahaadeen dhaartii baarlamaanka ama labada aqaloo maaragtay banaadiriga iyo maaragtay ha noqdeen somalilan aada iyo aad ammaanka loo adkeeyey waxaa laga yaabaa dee in maalmahaas ammaanka la adkeynayo xoogaa meelo xiran iyo jidad xiran ay xoogaa shacabku dhib kala kulmeen laakiin haddana dee waxay ahayd hawl shacabka gobolka banaadir iyo maamulka iyo ciidamada ammaanka intuba ay isla hayeen magaalada muqdishona ka socotay aada iyo aadayna maaragtay jawi qurxoon ay ilaa iyo hadda ugu socotaa waa tahay waad mahadsan tahay laakiin mararka qaar waxaad u malaysaa in dadku ay ka cabanayaan waddooyinka qaar oo dhagxaan lagu gooyo hotelada qaarkood oo dhagxaan waaweyn lagu jaro socodka gaadiidka oo ay xayirmaan dadweynihii oo laga yaabe ardayda qaarkood iskuulaadka aadi lahaa wadooyinka laga xirto taasina ashtaka fara badan baa kasoo yeeraysay ma la waayo xal ka duwan midkaas wallahi de dabcan maalo saad og tahay magaalada muqdisho de cadowga markii la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed shabaabka waxaad u moodaa si gooniya inay maaragtay jecel yihiin mar kasta magaaladaas inay aad u carqaladeeyaan oo mar kasta ay dhibaateeyaan sidaas darteed haddana culays gooniyaha sidaan kuu sheega saarnaa oo intii hore ka duneed ka duwan oo doorashooyina ka dhacay kala duwan iyo dhaarinta xildhibaanada marka dee magaaladu ma wada xirnayn laakiin waxaa jiray goobo mucayana oo loogu talagalay maaragtay horena intaan la xirin aada loo baaray oo xaafadahaas iyo degmooyinkaas gaar ahaan doorashooyin ka dhacayaan waxay ahayn degmooyin markii horena aada loo baaray waxa keliyaoo maaragtay dhaqdhaqaaqa la ilaalinayana meelahaas xadidan waxay ahayd gaadiidka inta badan gaadiidka aada iyo aada maaragtay inuusa muddada ay doorashadaasu socoto inuu maaragtay uusa marina la xadidayay magaaladuna dee inta kale waa furneed muddo un koobanay xirneed oo magaalada dhammaanteed maahana goobahaas aan kuu sheegaya muddo koobanay xirneed oo waxaa laga yaabaa subaxii laba saac ilaa adiga inta ay doorashada socoto lix saac shan saac toddoba saac mar marba intay kusoo gabagabowda waana maalmo dee maalin kasta xataa maahayna maalmo waxay ahayd doorashada aqalka hoose oo kale markii la qabanayo xildhibaanada gaadiidka booliiska ka socoto oo kale maalmo ama maalin dhaaf ama laba maalin dhaaf ay u dhacayday marka dee dabcan waxa aan u soconno iyo meesha aan higsanayna waxay ka weyn tahay maalin dee ammaanka la sugaayo oo iyadoo xildhibaanadii qaranka magaalada muqdisho lagu dooranayo oo gobolladii kale ayagoo waxba ka dhicin lagu soo doortay in maalmahaas ay dadku iska dulqaataanna aadaan ula hadalnay oo waa laga hadlay idaacadaha ee meel kasta ogeysiisaa dadka laga siiyey waxaana u soconnay hadaf intaas ka weyn iyo masiirkii ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimo in la gaaro marka waa sax cabasha waa jirtaa laakiin cabashadaasu haddana mid aan ognahay ahayd dadkana markasta aan lahayn waxaan u soconnaa intaas ka weyn muddo yaroo kooban ayna xirnaa doontaa meeluhuiyo aada ha loo dulqaato magaalada sidaad ka dhawaajisay waxaa ka dhacayay doorashooyin xildhibaanada qaar gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi oo kale iyo banaadiriga dad badanna waxa ay iyagu ka hadlayeen maqaamka magaaladu ay yeelan doonto oo aan la sheegin sida uu noqon doono taas oo dadka qaar ay u fasirteen in magaaladii dadka matela ama matalaadii magaalada muqdisho ay ku lahaan lahayd dowladda dhexe ee la dhisayo hadda ay meesha ka baxday sidaasina ay wax ku waayeen marnaba ma soo hadal qaadeen oo ma isku daydeen in arrinkaasi aad ka hadasha oo dadweynaha iyo su-aalahaas isweydiinaya aad jawaabta u baahan yihiin siisaan wallahi dabcan horta markii la yidhaahdo magaalada muqdisho dee inay maqaam ay yeelato iyo inay maamul ama state yeelato dee midaasu iyo inay yeelato inay ku yeelato aqalka sare oo kale inay ku yeelato matalaad ay ku yeelato dabcan waa aada iyo aad aad ula socotiina hadda dee aadaan uga hadalnay oo waxyaala mudaharaadya waaweynaa magaalada ka dhacay oo maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo waxaa ka dhacay dee kulamo kala duwan oo odayaasha dhaqanka bulshada rayidka dadka deegaanku ay aada maaragta uga hadleen waxaa lala hadloo kale oo ogeysiis ama beesha caalamka ha noqoto ama hogaamiyaasha madasha qaranka ha noqoto marka dee midaasu wax aada iyo aada looga hadlay aheyd hadda markii ugu dambeyday maalintii ugu dambeyday oo la yidhi sideed iyo toban kursiya waxaa lagu daray aqalkii sare waa wa waa guddoomiyaha gobolku iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir shir deg dega oo hameenkii markii warqadda ay soo baxday ay yeesheen waxaa aada looga hadlay arrintaasaa looga hadlay mana ahan arrintaasu dee arrin hadda maaragta ama maamulka ama dadka gobolka banaadir degano ay raalli ka yihiin marnaba inay saas wax u dhacaan marka dee waxba hadda keeni mayda in ama la dagaalamo oo si silmiya oo wanaagsan oo dee dowladnimo ay ku jirto in loo raadiyo waxa maqan qorshaha maamulku waa saas dadka gobolka banaadir degana saas u yahay marka hawshaasu hawl socoto waayo marnaba lagama quusan wayna socotaa marka markii hore maadaama la yidhi matalaadii gobolka banaadir uu ku yeelan lahaa aqalka sare muddo dheeraa lagu soo celceliyo aada loogu soo celceliyo marka hawshaasu hawl taagan waayo maahan wax laga jiifo ilaa iyo haddana waa socotaa maamulka gobolka banaadirna geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuuli doonaa in la helo matalaadaas maaragtay shacabka gobolka banaadir degan inay matalaad siyaasadeed inay ku yeeshaan xanaanka hadda socda inay ku yeeshaan waa tahay aad baad umahadsan tahay waan isku soo laabanaynaa su-aalaha aan qabo dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato dhegeyste mayna maqlaysaa bismillah si wanaagsan baan kuu maqlaa Magacaaga degaan.
Maxamed Sheekh muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay dabcan inta badan waxaan maqlaa in uu ninka odayga hadda meesha fadhiya oo salaamaya si marka marka koowaad inuu ku magacaaban yahay eh, xog- ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda Eh, magac ahaan marka laga tago awoodda intee la-eg ayuu ku leeyahay inuu maarata hayadaha amniga la falgalo ama uu eh, magaranaysaa yani uu hawlgeliyo ama ay ay talooyin ama xog ay kala qaataan taa waa mid midda labaad aan raba inaan weydiyo waxay tahay dabcan gobolka waxaa la xareer mariyey xaquuqdii uu lahaa oo uu ku lahaa aqalka sare ee maalintii la ansixinaya ama la bilaabayana waxaa furneed waddo ah in yani lagu dhego oo lagu matido laakiin ma dhicin maxay hadda keenaysaa ama macno maxay samaynaysaa haddii mar madaxweynihii ugu horeeya iyo guddoomiyaha gobolka iyo ay yani fududaysteen mar aqalkii la dhisay eh, in hadda eh, la dood iyo la sameeyo iyo wax kale ma ma- maxay wax- macna- macnaha noocee maxay soo kordhinaysaa labadaas su-aal waa tahay waad maqlaysaan malaya maxamed eh, oo muqdisho jooga su-aasha uu qabo waa waa mahadsan yahay dhegeystaha aad iyo aad aan u maqlaaya de horta eh, midda su-aasha hore uu uu weydiiyo ahayd amniga maxay falaho amniga wa- waxaan umalaynaa inaad aad iyo aad ula socotiin isaguna uu la socdo dee amniga maamulka gobolka banaadir dee waa tii hay-adaha ammaanka heer gobol een mar hore ee la hoos keenay waxaan ku leenahay dowr aad iyo aad u weyn amniga magaalada muqdisho iyo sida uu u dhacayo hay-adaha ammaankana ama ha noqoto maaragtay guddiyada amni ee loo xil saaray ee- ee- ee doorashooyinka ka dhacaya magaalada muqdisho oo qaarna hadda nagu soo socdaan qaarna ay dhaceen guddigaasna dee aniga shaksiyan ka midaan ahay ee gaar ahaanna dee ee hay-adaha ammaanka heer gobol annagayna hoos yimaadaan wada shaqayn rasmi ahana naga dhexayda wax hadda annaga aan ogeyn magaalada muqdisho amni ahaanna kama dhacaan Een waana la soconnaa afar iyo labaatan saac haddii meel la baarayo iyo haddii meel la xiraayo iyo haddii la rabo hawlgal intaba marka een gacantaan ku haynaa taas een waxaan rabaa inaan dhegeystaha u sheego qodobka labaad dee midaas midii eh, su-aasha kale uu iga weydiiyena waxay ahayd sistamka soomaaliya iyo dhismaha iyo dowladnimadu ma dhammaan wax socdo waaye een macnaheeduna maahan dee hadda wax soo afjarma inay jiraan haddaba sideed iyo tobankii kursi oo lagu daray eh, waa tii hadda la yidhi dee dib ha loo dhigo ilaa maaragtay eh, baarlamaanku een maadaama dastuurka ay ku qoran tahay konton iyo afar inuu aqalka sare noqdo een in dib maaragtay looga codsado ama loo weydiiyo baarlamaanka qodobkaas maaragtay inay ay ay wax ka bedelaan marka dee hanaantaasu hanaan socdo waaye annagu dee marnaba sideedaba waa aniga kuu sheegoo ku idhi meesha dee qadajac iyo dagaalan iyo waxba mataraane hanaan iyo system dowladnimoa wax lagu raadiya marka dee annaga dee inaan qaabkaas wax u marno ku raadino mar guddoomiyaha gobolka iyo madaxweyne iyo qofku raba ha ahaadeene dowrka gobolka banaadir uu leeyahay laga aamusana maba jirinba oo systemka iyo hawshu sidaasi u socota marka dee dadku waxaa laga yaabaa eh, gobolka banaadir een inaysan eh, eh, eh, mararka qaarkood hadda meelaha kale dowlad goboleedya iyo waxbaa ka dhisan marka waxbaa dhiman annagana dee dowrkaas weli maaragtay waxaan rajaynaynaa inaan heli doono xuquuqda gobolka banaadir uu leeyahay marka ha- systemka iyo dowladnimada iyo hanaanka eh, eh, rasmiga wax socda waayo maahane wax laga quusta marnaba ma jiraan waa tahay waad mahadsan tahay eh, maxamed dhegeystayaasha fursado ayaan weli siin doonaa waan isugu soo laaban doonaa een, dhinaca kale waxaa jirta in magaalada muqdisho een, dadka mararka qaar waxyaabaha ay ka xabanayaan waxaa ka mid ah dad xiran dareyska dowladda oo ciidan ay ku sheegaan inay dadka dhac u geystaan gaar ahaan een, meelaha dadku ay isugu yimaadaan qaarkood bajaaj markay ku socdaan in la joojiyo dabadeedna laga qaato waxyaabaha ay haystaan sida mobeelada iyo waxyaaba een, kharashaad yaryar dadku ay suuragal tahay inay wataan arrimahaasi aad bay usoo badanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey cabashada dadka ka soo yeeraysa ee ku aadan arrinkaasi maxaa idinkaga qorshaysan wallahi dee een, waxaa laga yaabaa in horta waxyaalaha qaarna mararka qaar eh, aada looga badbadiya laakiin waxaan kuu sheegaa eh, dowladda iyo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka een, ka shaqeeya gobolka banaadir marnaba eh, dadka in la gacgacmaysto ama dadka in wax laga qaato raalli kama aha Een, inta badan waxaa la yidhaahdaa dad diriir dowladeed wataa ah, xaafadaha laga yaabo inay meelo fogfog ku yaaliin lagu arkaa mararka qaar hawshaas xataa maadaama la yidhaahdo inta badan dariis ay wataan ciidan ciidamo waxaa jira isku dhafa oo la sameeyey oo si toosa uga howlgala gobolka banaadir oo loogu talagalay maaragtay dadka noocaasa ama burcadda ah ama in la ay ka howlgalaan oo ay gacan biro kusoo dhigtaan oo kusoo dhigaan oo ay soo qabtaan marka waa laga yaabaa dee waxyaalaha mararka qaar sida hadda wax loo sheegayo inay wax u dhacaan meelaha qaar wax ay uga dhacaan ilocil ma dhowrto oo dee maog tahay nin tuuga oo raba qof inuu isbaaraysto oo meel fog ama meel luuqa intuu qof u galay ku isbaaraysanayo dabcan ciidamada ammaanku mar kasta indhaha kuma hay karaan laakiin haddana iyadoo la dadaalayo oo aad wakti loo gelinayo in dadka ammaankooda la sugo aada loo dadaalo ayaan ciidamadaas hadda aan kuu shamayna kuu sheegayo isku dhafka la sameeyey oo loogu talagalay inay ka hortagaan dadka noocaasa oo maaragta laga yaabo inay shacabka waxyeeleeyaan marka hawshaasu hawl oo aada iyo aada gacanta loogu hayo waayo maamulada degmooyinkana ayaga laftirkoodu ilaa hameenkii ay soo jeedaano ilaa xiliyo dambe oo ay wakti badan ku bixiyaan oo hameen kasta laga yaabaa inay maaragtay soo qabtaan mararka qaar dad maaragtay hawlahaas ku howlan marka hawshaas gacantaa lagu hayaa waana hubaa haddii maaragtay waktigaas dheer iyo ciidamada isku dhafka iyo maamulada degmooyinka oo soo jeeda iyo waktigaas shirarkaas inta la isugu yimaado wixii soo kordhaba looga hadlaayo haddaysa jiri lahayn maanta magaaladu heerka ay taagan tahay iyo amnigeeda iyo sida la isugu halayn karo marnaba ma ma ahaateene wakti dheera lagu bixiya iyo soo jeed badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay iska dhaliilaan maaragtay laakiin waxaan hubaa aniga ciidamada ammaanka iyo inta ku howlan ammaankana aan uga mahad celinaya ana ogahay waktiga faraha badan oo ay ku bixiyaan magaaladaas amnigeeda in dadka shacabka midka maaragtay raba inuu wax dilo ama midka raba inuu wax isbaaraysto annaga waxba isu markaa ay dhaamaan inaan wakti badan ku aad baad mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan mar kale fursad u siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo magaca iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtid aad weydiinayso gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda waxaa kaloo aan salaamayaa watida barnaamijka gudoomiye ku-xigeenka ee nabadgelyada gobolka banaadir mudane gudoomiye sidaan nula wada socono magaalada muqdisho waxay martigelisay xildhibaanadii gobol xildhibaanadii baarlamaanka la soo doortay iyo kuwii aqalkale dhammaanna waxaa warkuleelaha inay ka dhacdo halkaasi tartankii doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa haddaba kamaamul ahaan maxaad ugu talagasheen xagga amniga sideed aad ugu diyaargarowdeen inaad doorashada dhici doonta iyo xildhibaanada iyo xubnaha halkaa jooga amni ahaan amnigooda aad ku sugtaan su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay mudane mudane gudoomiye ku-xigeen dalka waxaa laga sameeyey maamula goboleedyo kala duwan magaalada muqdisho weli ma cadda ama gobolka banaadir ma cadda kaalinta ay kaga jirto maamul goboleedyada dalka laga sameeyo haddaba shacabka gobolka banaadir ee maanta ku dhegeysanaya maxaad u sheegi lahayd sidee oo maxaa loogu talagalay gobolka banaadir inuu noqdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud oo gabiley jooga ayuu kaasi ahaa waad maqlaysay su-aalaha qaar inkastoo aan filayo inaad aad kasoo yara jawaabtay aad iyo aad aad iyo aad aan u salaamay waa ka qaaday salaantaas waa mahadsan yahay gobolka banaadir dabcan waxaan isleeyahay doorashadu waa hadaayanka aga soo sheekeeyey midda hadda soo socota dee waxaa hadda haray guddoonka baarlamaanka labada aqal dee dabcan ku-xigeenadiisii ku-xigeenadii iyo tii madaxweynaha marka aad iyo aadaan maaragtay howlahaas waana la diyaariyey goobahay ka dhici lahaayeen ammaankoodana dee wakti horaa laga fakero oo aniga kuu sheegayo guddiyo fara badan oo waxaa jira guddi heer qaran iyo guddi heer gobol intuba waa jiraan oo howlahaas ammaanka gaar ahaan meelahaas doorashooyinka inay ka dhaceen loogu talagalay iyo waktiyada doorashooyinkaas ay dhacayaan magaaladan ammaankeeda inay ka shaqeeyaan loogu talagalay marka waa ku kalsoonnahay aad iyo aadaan ugu kalsoonnahay kuwii hore sidii aan kalsoonida ugu qabnaan ugu qabnaa inay maaragtay aan gacan bira ku qaban doono dabcan waxa aad arkaydiin oo ammaanka hadda ku dhacaya ama xildhibaanadii la dhaariya ha noqdeen ama kuwa hadda maaragtay xildhibaanada lasoo doorta ha noqdeen ammaanka iyo nabadgelyada ay ku dhammaata kuma aysan imaan iyo maaragtay in si dheeldheela kuma aysan imaan wakti badana loo huray soo jeed badan iyo fikir badan iyo wakti badana la geliya marka taasna waa kasii adag tahay macnaha waktigii awal la geliyey iyo wakti ka badana la geli doonaa doorashooyinka maaragtay heer qaran ee soo socda madaxda qaranka lagu dooranayo marka su-aasha kale waanigii taas waa ka jawaab hore aan uga jawaabo maqaamka iyo magaalada muqdisho siday noqoydo iyo matalaadii siday u heli lahayd hawsha socotay ka mid tahay oo maamulka madaxda maaragtay eh, madaxda qaranka iyo heer qaran intaba gacanta lagu hayo magaalada muqdisho ma ahan en hadda eh, sidaas m- ma looga jiifo waa waa aada loo soo jeedaa yacni waana waana dhismaydaa waana heli doontaa maaragtay aad iyo aadaan ugu kalsooni qornaa inay heli doonto eh, maqaamkeeda oo ummadan gobolka banaadir degan oo matalaad rasmi ay heli doonaan marka hawshaasna gacantaa lagu hayaa marka shacabka gobolka banaadirna dee waa dhegeystaan maalin kasto hadallada maaragta kasoo yeeraya eh, madaxda qaranka ama maamulka gobolka intaba marka hawshaas waa hawl gacanta lagu hayo oo socoto processkeedu u socoto waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo marka nabadgelyadu waanu ka wada hadalnay dhinacyada maqaamka magaalada muqdisho waanu ka wada hadalnay sanadkanna wuu sii dhammaaday sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka maamulka gobolka banaadir maxaa u sawiran sanadkan cusub ee ee bilaabmay marka la fiiriyo dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo arrimaha bulshada walahi dee gobolka banaadir en, sanadkii hadda lasoo dhaafay oo hadda gudoomiye yuusuf xuseen jimcaale gudoomiyaha ee hadda jooga uu xilka hayay oo uu hogaamiyo sanad guuradiisii en, bishii hadda lasoo dhaafayay la qabta dhexdeedii e, waxaa u hirgalay maamulka gobolka banaadir mashaariic waaweyn oo uu lix iyo labaatan sano muddo ku dhow ama shan iyo labaatan sano aan magaaladan ka hirgelin waxaan dhihi karaa farxad weynay noo aheyd gaar ahaana dee hogaanka markaas dee gobolka hogaaminayo gudoomiyaha farxad gooniya u aheyd oo ay ka mid yihiin jidad afar laami oo uu ku jiro jidkii wadnaha in la dhisay macnaheedu marka ma sahlana afar laami oo ajaanib ah lala tashan oo lacag banaanka ka timi aa lagu dhisay canshuurihii iyo barnaamijkii mashruuca ee gudoomiyaha gobolku en, uu keenay mashruuc weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqo markii hore en, dalkaaga dhisa ahaa laakiin gudoomiyaha gobolka uu aada asaguna inta usii fakeray hal dollar dalkaaga ku dhiso mashruucaas lagu dhisay sanadka soo socda en, gudoomiyaha gobolku en, markii habeenkii dhow sanad guradiis uu ka hadlayo waa kii ka hadlay oo yidhi intii sanadkan aan ku guuleysanay ama in ka badana noo qorshaysan marka mashaariic waaweynaan hortaalla waana ku kalsoonnahay inaan fuli doonno hadduu ilaah yidhaahdo in matalaadii iyo maqaamkii iyo la helo magaalada muqdisho dadkan gobolka banaadir degan iyo ayagoo maaragtay eh, laamiga laamiyaal iyo dhismooyin muhiima oo bulshada soomaaliyeed sida hadda maaragta ay tii ugu farxeenba ay kusii farxi doonaan annagooba isdhihi karnaba magaalada muqdisho afar jid ama shan jid oo kale haddii la dhiso dhammaanteed wada laamiyay noqon doonta saasna rajadeennu ay tahay marka aada iyo aadaan maaragtay en, haddii ilaahay nafta noo daayo waktina aan ku gaarno aan ugu kalsoonnahay inaan eh, mashaariicdaas aan soo sheegay eh, kala duwan in en, la hormari doono magaaladan waxaa la rajeynaya inay noqoto eh, sanadka soo socda eh, maadaama shirkad nadaafadeed oo aada u xoog badan en, ayada laftirkeeda sanadkan gudidi- gudihiisa dabayaaqadiisa lagu dhawaaqay inay sanadka soo socda lagu xisaabtamo inay noqoto magaalo aada iyo aada nadiif u ah oo biyomareenadeedii iyo nadaafadeedii iyo nalaynteedii iyo waxeedii oo dhamo ay aada isku raacaan un amnigana uu yahay qodobka koowaad oo mar kasta xoogga la saarayo En, marka wax badanaan aada iyo aada u rajeyneynaa waana ku kalsoonahay inaan inaan fuli doono hadduu ilaah yidhaahdo. maxaa yeelay dowladnimada soomaaliya sanadba sanadka ka dambeyda iyo maalinba maalinta ka dambeyda bilba bisha ka dambeyda waxaad moodaa aada inay usii koraydo oo ay xoog badan xoog eh, badanayso maxaa yeelay dee waxyaalahaas u sheegaya inkastoo hogaamaha u baahan tahay oo hogaan rasmi ah oo wax qorsheeya markasta loo baahan yahay oo la yimaada saliima oo wax dhisi kara haddana waxaa muhiima dee dowladnimada laftarkeedu markastay sii xoog badatana waxaa sii xoogeysanaya in wax allaaleeya wixii maaragtay eh, eh, eh, eh, dowladnimada iyo dadkii canshuurihii in laga qaado oo ay fududaato in dadkii wax loo qabto waa tahay dhegeystiii ugu dambeeyey ayaan markan fursad siinaya jiro haloo dhegeysta mayna maqlaysaa Eh, si wanaagsan waan ku maqlayaa jamaal eh, waan salaamayaa v o eeda iyo mudanaha ku sugan magaalada muqdisho gudoom kaxooyinka gobolka banaadir ee amniga magacaygu waa xasan weheliye waxaan ku suganaa magaalada amsterdam ee waddanka holland Eh, mudane waan ku mahad celinayaa mar koowaad marka labaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal su-aashayda oo ah ma la dhihi karaa mudane gobolka banaadir amba maamulka gobolka banaadir ma ay qaban hawsh looga baxnay waxaa maanta ka hadlaysid oo ah amni iyo nadaafadaan qabanay waddooyinaan furnay waa wax ugu fudud oo la dhihi karo waa qabateen laakiin markaa si xaqiiqa u fiirisid maamulka gobolka banaadir waddooyinkiisa aad fiirisid waddooyinka qashinka weli sidii u yaaliin iskooladii oo magaalada muqdisho caankueed weli ma dhisno isbitaaladii magaalada caankueed weli ma dhisno isku socodka dhanka magaalada haddaa fiirisid waxaa arkaysaa xarunta maamulka gobolka banaadir ugu yaraan saddex kilomitr afar kilomitr waxaa ku gudaaman dhagxaan hoteelada magaalada muqdisho meelaha ugu fiican oo maanta la tegi kara ah dhagxan dhagxaana ku xiran xarunta madaxtooyada sidoo kale airboortka sidoo kale waxaa idiin qabsoomay oo aad dhihi kartid mudane waxaasaan qabanay soo keliya lama dhihi karo inaad waddooyinkii aad kala xirteen oo waddooyinka magaalada muqdisho aad kala xirteen inta adiga isku furi lahedeen waa tahay wa waa aad iyo aad uu umahadsan yahay dhegeystahaasi wa fikirkaada waa fikir cajiiba waana kaaga mahad celinahay laakiin waxaad moodaa inta badan dee dadka ama meelahaas jooga ama maaragtay laga yaabo inaysan maaragtay aada uga warqabin waxa la qabtay ama waxa socda oo wax loo sheega keliya inta badan inay maqlaan ama wax meel ku qoran oo websaydi ay qorayeen inay arkaan inta badan laga yaabo waxaan rabaa magaalada muqdisho dee meeshii ay ka timid iyo hadda maanta meesha maraydo hadday noqoto amni ahaan iyo hadday noqoto bilicda iyo horumarinta ka socota iyo yacni jidadka sida ay u dhisan yihiin inaad adiga aragtid oo timaadid waa waa hubaa inaad dhihi doontid ma umalaynaysaan waxay leeyihiin maxaa yeelay sida adiga hadda a u hadlaydid dad kasii shisheeya ama si kale u hadli jiraan magaalada intay yimaadeenan ku marti qaadnay soo dhaweynaan waxaan hubnaa inay yidhaahdeen annaga saan mana umalaynayn magaalada muqdisho asaan ahna ismaana lahayn marka magaaladaanu horumar weyn ah ka socda walaalkeeyow aada iyo aadayna meel fiican u maraydaa shalay meeshii ay joogtay iyo maanta meeshii joogtana waa meel iyo maal meel la-aana laisku yidhahda shalay iyo maantaa la yidhaahdaa marka taas saasaan kaa leeyahay qodobka labaad oo oo ahaa ma gobolka banaadir dhagxaa ku xiran de gobolka banaadir waa meeshii xarunta dhan ee gobolka banaadir magaaladan muqdisho looga talinayo ma ma sahlana yacni si fudud inay inta meel kasta la iskaga furo ad cadow iskaga soo galaan marka taas waxaan kaa leeyahay gobolka banaadir xarunta looga talinaayo iyo meel kasta oo dalka looga taliyo ammaankeeda adduunyada hadda hormartaa meel kasta markii aad tagtid a sida loo adkeeya ammaankeeda a aragta marka dee annagoo hadda soomaaliya oo dowladnimadeenu ay tahay dowladnimo hadda korayda oo maalin walba horumar sii gaaraydana cadowga si kastoon maaragtay aan iskaga dhici karna iskaga dhicinaynaa aadaad umahadsan tahay xasan wehliye sidoo kale maxamed axmed diiriye adiguna waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay aada iyo aad umahadsan kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed diiriye guddoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martii noogu ahaa intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa la nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a markaan kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga waxaa inoo haya wariyaheenna mukhtaar maxamed catosh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a dukaamaysiga moolka ayaa kusoo badanaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada garowe inooga soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb deegaanada puntland waxaa kusoo badanaya goobaha laga dukaamaysto ee ka jira wadamada horumaray ama loo yaqaano moolalka waxaa kuwaas ka mid ah olombic moll oo dhowaan laga hirgeliyay garowe cabdulaahi axmed xirsi shiino oo ah mulkiilaha olombic moll oo aan la kulannay ayaan ugu horreyn weydiiyey baahida keentay ganacsiga noocyadana
waxaa keenay baahida keentay in aan furno moolkan aada iyo aada u quruxda badan ballaaran waxa weeye waad la socotaa waddanku aada iyo aad buu u horumaray casriga hadda la joogo labada kun iyo lix iyo tobanka oo hadda uu gebagaba yahay caalamku meesha uu maraya waxaanu jecel nahaa in aan la socodsiino bulshada ku nool puntland gaar ahaan garowe in aan la socodsiino sababta waxa weeye caalamku meel wanaagsan buu marayaa wuxuu hiigsanayaa wax walba oo kordha buu hiigsanaya caalamka hiigsanaya anana waxaan jecelnahay moolkan in uu la mid noqdo moolasha caalamka ka furan inuu bato ganacsiga noocana ayaa keenay kadib markii dalka ay yimaadeen qurbajoog badan dadkana ay la wadaageen sida suuqyada caalamka uu yahay waxaan ugu talagalnay cid walba oo timaado oo dal dibadda ka timaada iyo cid walba oo joogto oo ku nool puntland sababto waxa weeye waddanka hadda waa la socotaa waxaa yimi dad badan oo diasbara oo bannaanka ka yimi meelo kasta ka kala yimaadeen marka waxyaabihii ay ka heli jireen meelaha ay ku noolaayeen waxaanu jeclaysanaa in ay ka helaan oo aan buuxino baahidooda sababto waxa weeye dadkaasu in war horey waxay waddanka ka baxeen yurubtay galeen maraykankay galeen caalamka halkaa ku nool ayay la jaan qaadeen marka waxaanu anagu door bidnay dadka halkaa ka yimi dhammaantood in aan ka haqabtirno wax allaala wixii ay heli jireen ay ka heli jireen goobaha ay ka yimaadeen annana waxa weeye waxaan jeclahay dee saad ujeedid waad aragtaayo waxa weye kulli dhammaan waa soo wada buuxinay waxaan odhan karaa wax naga maqan haba yaraatee oo moolasha caalamka yaallo oo halkan ka maqan ma jiraano karaa dadka gudahana laftigooda waxa weeye sababto waxa weeye iyaga ilbax weeye xadaaraday la socdaan keliya ma ahan dadka ma odhan karno dadka bannaanka jira unbaa xadaaradda ama ilbaxa dad badan wax jiro dee ilbax oo ka ilbaxsan dadka bannaanka jira iyaga laftigooda waxa weeye waan ugu talagalnay aad iyo aad baan micnaha ugu sharaxnay ugu soo dhaweynay waxyaabo badan oo kala duwan oo sidaad ujeedid hadeerta moolka ka muuqda waa yaalaan dal iyo dibadba waxaanu jecelnaha waxa weeye inay yani ay ka helaan wax walba ay doonayaan
ganacsatadan ayaa keenay alaabooyin kala duwan kuwaasoo qaybtood dadkii dalka horay u joogay aysan horay u isticmaali jireen
moolku wuxuu ka kooban yahay afar qaybood qaybta ugu weyn waxa weeye qaybta cunooyinka ama loo yaqaano supermarketka baaxadda oo ku fadhiya iyo alaabaha yaalla waad aragtaa aad iyo aad baan anagu u qurxinay design ahaan si fiican baan u qurxinay waxa yaalla waxyaabaha caalamka dham oo yaalla supermarketyada dhan baa wada yaalla qaybta labaad waa qaybta dharka ragga weeye iyo kabahooda iyo waxyaabaha iyo cadarkooda iyo shoobinkoodii dhammaan weeye qaybta saddexaad waxa weeye qaybta dumarka iyo ciyaalka aan ugu talagalnay inaan ka haqabtirno waxa weeye dumarka iyo caruurta waddanka ku nool dal iyo dibadba qaybta afaraad waxa weeye wax allaala wixii electric ku shaqeeya ama talaagada ha noqdaan ama moobila ha noqdaan wax alla ama kukris ha noqdaan wax allaala wixii dab ku shaqeeyo ayaan ugu talagalnay marka moolku aad iyo aad buu u ballaaran yahay afartaa qaybood buu ka kooban yahay ma jiraan malaynayaa dee mool hadda intaana saan oo kale la eg ama qaybahaas ka kooban inuu ku yaalo puntland
ganacsatada moolalka ama goobaha laga dukaamaysto ayaa ku xiran una suuq taga wadamo badan oo dibadda ah kuwaasoo ka soo miinguuriya dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee ka jira dalka dibaddiisa
moolkani wuxuu ku xidhan yahay shan wadan buu ku xidhan yahay number one wadanka koowaad oo aad iyo aad ugu xidhan yahay waxa weeye dubay numberka labaad waa turkiga numberka saddexaad waxa weeye thailand india bangaladesh haddaan sii kala faahfaahiyo dubay waxyaabahaan ka keenna waxa weeye waxyaabaha qalabka supermarketka iyo cunooyinka iyo waxyaabaha kolkiska dhammaan wax allaala wixii dee supermarket ah waxaanu ka keennaa dubay wax allaala wixii dhar oo ragga iyo dumarka qaybihiisa intiisa badan waxaanu ka keennaa turkiga sidoo kale kama marna meesha bangaladesh iyo hindiya laftigoodaba dharka waa ka keennaa thailand laftigooda waxa weeye alaabo kale aanu ka keennaa dharka iyo electroniga iyo waxyaaba noocaasa ka keennaa shantaas wadanba aan aad iyo aad ugu xirannahay oo aanu ka kalna alaabta dhammaantood
inta badan ganacsatada gudaha ayaa dalka keena waxyaabo isku nooc ah taasoo dad badan ay ku jahwareereen cabdulaahi shiino ayaan weydiiyey goobtiisa ganacsi waxyaabaha ay uga duwan tahay ganacsiga kudayashada ah iyadoo ay jiraan waxyaabo badan oo dadka ay u baahan yihiin oo haddana aan la keenin dalka waxaan odhan karaa kuma aanan dayan sababto waxa weeye dee indhaha kuu macalina waad aragtaa umalaynayaa mool intaan oo kale ama sidaan aan decoration u sameyno oo quruxdiisa iyo bilicdiisa kuma yaalo puntland ahaan gaar ahaan weliba khaasatan caasimadda marka loo fiiriyo designka qaabka u yaalla qaabka ka kooban yahay moolkan sababta waxa weeye mool ku yaal moolka qaabka anu hadda uu ka kooban yahay afarta qaybood uu ka kooban yahay kuma yaalla puntland baan odhan karaa marka saa darteed waxaan odhan karaa kuma dayano kuma dayan waana ka duwannahay aad baan uga casrisannahay hadday dhanka alaabta noqoto hadday dhanka designka noqoto meesha ku yaalla baaxadiisa kuma aana dayan waxaan odhan karaa waxaanba la jaanqaadna waxa weeye caalamka horumaraa aad iyo aad ula jaanqaadnay oo kuma aana dayan waxaanu jecelnaha haddii alla inaanu sii kordhino meelo kalena kasii furno mid kasii casrisan haddii allah awoodda liyo ilaah nala garab qabto kaasi wuxuu ahaa ganacsada cabdulaahi axmed xirsi shiino oo ah milkiilaha olombic moll oo ku yaalla magaalada garowe intaasna dhegaystayaal waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga waxaa idinla socodsiinaya anigoo mukhtaar maxamed catoosha tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno asxaabta hawada naga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayay barnaamijka ganacsiga halkaaad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a maanta waa maalinta ugu horreysay ee sanadka cusub ee labada kun toddoba iyo tobanka ah caashucuud waa barnaamijka ila wadda ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo bal caashaay xalay muxuu kugu dhashay sanadka cusub waxaan u malaynayna wax soo gocotay nuur Haddaay wati aad ugu gaadday ma ogtahay?
su-aashaan ku weydiiyey ahayd sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka qof walba een, waxbaa madaxiisa ku taagan sanadkan horta ilaahay waxaan ka baryey ducadii aad noo duceysin ilaahay noo aqbalo Haye.
adduunko nabada gaar ahaan soomaaliya oo nabada aamiin adiga Ee, ka warran marka maxaa maskaxdaada een, ku buuxay sanadka halkan? Maxaa laba kuu kun qoran?
toddoba iyo tobanka horta xalay wuxuu igu dhashay waa hurde Haye.
anigoo jiifo oo hurdo sanadkii dhashay oo waddankan lagama hurdin xalay caashaay hadda anigoo iska seexday haye waan hurday maadaama subaxii in lasoo jarmaada la rabo hadda waad ujeedaa een, saacadda waa sagaalkii ayay kusii dhowdahay waa gart ja soomaaliyana waxay maraysaa hadda shantay kusii dhowdahay marka maadaama waktigu saas u kala fog yahay shaqo lagaa rabo Mhm. Ah, horta dhegeystayaasha waxaan u maleynayaa in ay ogyihiin in uu kala duwan yahay waktiga ah, waddankan aan joogno iyo waktiga Soomaaliya aada u kala fog marka marka haddaad damacdo inaad soo jeedo sanadan u dabaaldega haddaad tiraahdo waxaad Mhm.
noqonaysaa inaad shaqadii aad ka habsaanto marka xalay iyo sanadkii ka horreeyey kuwo kaloo lasoo dhaafayba een, anoo hordo sanadkay dhala- uu dhalanayay een, nurow isla markaasna marka aan soo toosay ilaahay waxaan ka baryay sanadkan in ilaahay dhinaciisa san ee wanaagsan ilaahayna soo xujiyo inuusan nooga oo dhigin uu kii noqdo- sanadkii hore kale oo uu noqdo sanad qabow sanad degan oo boogandhaya ah aamiin yaa rabbi marka Sa- sanadkii horena waxaan ku xasuusanaa eh, inuu ahaa sanad dhib badan oo caalamka oo dhan laga qayliyey waayahay aad ay umahadsan tahay caasho cudaya hadaaya caasho maxaa kusoo gabagabayn doonaa eh, idaacaddeenna codka macaan ee dhegaystayaasha dhagahooda iyo dhagaheennaba soo gaaraya waa aamine cabdulaahi xirsi heesta caashaq wadaad mala ayaan qadar dhegaystayaasha u sii deynaynaa
werigeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayayo waa nin iyo waagii weligeeda duunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay hora looga wahayo waa nin iyo waagii aniguna wisiisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisiisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isaragne waxbahay dabiibina awadka aan
codkaasi aamine cabdulaahi xirsi iyo heesta caashaq oo wadaad male ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa galab caawa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa waxaan dhammaan aniga nuur iyo bashiir abikar oo dhinaca farsamada inoo joogay idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waanad idhaafaa culimada wanaagsan webiba ila sara tegay wadadiina ka ambaday sida weelka loo shaqay biyo looga wabiya waanad idhaaftaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaar ku imaadhigo